maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shirweynaha wacyigelinta doorashooyinka ee halkudhigeedu ahaa dadweynoo dohoro dooro ama ha lagu doorto iyadoo aan ujeedkeeduna ahaa sidii ay bulshada wax uga baran lahayd suyaalka doorashooyinka soo maray dalka iyo fahamka doorashooyinka tooska qof iyo coda munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir xogayaha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha guddoomiyaasha degmooyinka iyo bulshada qeybaheeda kala duwana wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in diyaar garowga maamulka iyo bulshada gobolka banaadir ee doorashooyinka tooska ah ay furo u noqonayso albaabka doorashooyinka qof iyo codda ee ka dhacaya dalka
maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan maxaa wacay waxa loo fadhiya waxaa weeye iyadoo laga guuray doorasho dadban oo loo guuray doorasho qof iyo cod ah oo toos ah marka waxaan dhihi karnaa waa maalin aad iyo aad u weyn baan dhihi karnaa doorashadan maanta uu noo soo aabulay gobolka banaadir oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenadiisii iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaan dhihi karnaa waa furihii ama albaabkii laga gelahayey doorashada qofkii codka ah ee ay soomaaliya u dhaqaaqday haddii mugdi uu ku jiri jiray ama ay dadka isweydiin jireen war doorashadu see u dhici kartaa maxay u dhici kartaa xagee ka dhici kartaa waxaan dhihi karnaa ishii bugtooy ku bikaacso soomaaliya waxay u dareertay doorasho qof iyo cod ah
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maxamed axmed amiir ah ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay ka go-an tahay sidii bulshada caasimaddu loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo coda
munaasabaddan aynu ku daafurayno ololaha doorashooyinka waxaa soo qabanqaabiyey oo wakhti badan uu uga baxay koox ka tirsan gobolka banaadir kooxdaasi oo uu hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo tiimka oo dhan waxaan leeyahay waadna qiimayseen waana mahadsantihiin haddaba maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo aanaan dib uga noqonaynin konton iyo lix sano konton iyo shan konton iyo lix sano maarsay noqonaysaa ayaa doorasho ugu dambaysay in qofku codkiisa wax ku doorto maanta waxaan soo gaarnay xilli aynu rabno in guddoomiyaha dambe ee halkan soo istaagaya ama duqa halkan soo istaagaya oo uu noqdo nin codkiinna ku yimi waxoogaa maanta jidadka burbursan iyo nadaafad darrida jirta iguma qabsan kartaan laakiin haddii la isoo dooran lahaa waa la ii ribayn lahaa sanduuqa ku sugayo oo waad socon haddii kale sidaan isu dhaanaa lay dhiilaa marka waxaan rabaa inaan taa idin gaarsiiyo oo aan idiin keeno hoggaan idinku aada la timaadeen oo aada la xisaabtami kartaan
guud ahaanba dalka waxaa ka socdo ololo loogu jiro sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo coda